oo la soo celiyey dowladda federaalkaana soo daysay iyihii waan ku mahadinaynaa eyrkiisii buuna iminka la joogaa shacabka soomaaliyeed ee caasigiihiiisa ka dhiidiyey ee sharaf salaalay xambalyo iyo dawaadi baanu u diraynaa isaguna u dirayaa anoo iaa ku hadlaya iyo odayaasha kale deegaankaba waxaa weeye shacabka soomaaliyeed xambalyo boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol waanu ku faraxsanay waxaawe soomaalidu bay muujiyeen karti badan bay muujiyeen dagaal badan bay u galeen cabdi cabdisheedigiiiyo ina soo daayada marka adeer cabdi anagu hadda dhex joogaa waanu wada joognaa waxaa weeye caafimaadkiisu ku fiican yahay dowladda federaalka ah ee etoobiya ayaana gacanta geysay waa gartay waxaad ii sheegtaa bal siday ku suuro gashay in cabdikariin uu xorriyadiisa dib u helay yay tahay cidda ka shaqaysay marka laga soo tago in dowladda ethoobiya iyadu ay sii daysay
waxaa weeye adeer waxaa weeye cabdikariin sida siyaasiyiintii kale ee etoobiyaanka hadda ra-iisul wasaaraha wadankan dr abiya u sii daayey xilga dhigan baa isagana loo sii daayey marka waxaa weeye cid kaloo ka gacan ka geysatay ma jirto ilaahay mahadii waa amar in rabbi in weynaha ku mahadinaynaa waxaa weeye waxaa weeye dowladda dowladda ra-iisul wasaare abiya ra-iisul wasaaraha u yahay ayaa sideedkiisa ka dambaysay waa gartay waxaad ii sheegtaa marka wax dhibaatooyin ah oo ka muuqda oo intii xabsiga uu ku jiray loo geystay ama uu idiin sheegay ma jiraan
waraysi badan weli ma aanaan la yeelan waraysi badan lama aanaan yeelan marka waxaa weeye wax jirtoo hadda aniga looga noqdaana ma jiro mana filayno in la jir jiray oo loo sheegi lahaa ma jiro wax jirjirasaan filayno marka waxaa weeye waxaa weye ilaahay maadi uu quruxsan yahay uu quruxsan yahay marka aanu dhowr cisho kadibna isagaa si toosaa usoo geli doonaa weydiina isagaa la hadli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waa gartay marka sidee lagu xaqiijin karaa nabadoone in cabdikariin la soo daayey maanta markii warkan uu soo baxayna dadku siyaabo kala duwan bay arrintan uga hadalhayeen bal sideed noogu xaqiijin kartaa in cabdikariin uu xor yahay oo xabsiga ethoobiya uu ka soo baxay waayahay wax shuruudo ah oo lagu soo xiray ma jiraan markii la soo daynayay haddii ay jiraan
maya maya maya wax shuruudo oo hawa yaraatee lagu xiray sharaf oo nabadgelya baa la soo daayay
warar aan helnay waxay sheegayaan in laga mamnuucay oo loo sheegay inuusan warbaahin la hadlin bal arrimahaas ma xaqiijiseen oo ma la hubiyey ilaa iyo haatan
maya waxba lagama mamnuucin anagaa diidan inta waxaa weye dowladda ofishal ah uula kulmayo anagaa diidan inaan ka horbaxno marka wax diidna ah iyo wax shuulada horeynatee lagu xidhay ma jiraan yani meediyaana dadku siday doonaan bay wax u xigaan marka intaa ku sheegayayo xaqiiqadee saa wax ku sheegay muqaalaadeen waad gartay kulan baad sheegtay inuu la qaadanayo madaxda ethoobiya yay tahay cidda sida gaarka ah ee uu ula kulmi doono maxayse ka wada hadlayaan
ma hadda uma baahnin taas inaanu sii sheegna uma baahnin laakiin guud ahaan haddana wula kulmay qaar wula kulmay kuwa kalena wula kulmi doonaa xiliya soo dambaydiinayaan waa gartay adis ababa miyaad igala hadlaysaa oo adigu aad joogtaa mise deegaanka soomaalida ee dalka ethoobiya ayaad igala hadlaysaa waa gartay ma adis ababa ayuu joogayaa ma meel kalea u qorshaysan bal xaggee waxa u qorshayseen waa gartay dowladda soomaaliya ee wax kaalina ama doora ma ku lahayd sii deynta qalbi dhagax maadaama marka hore iyadu ay u gacan gelisay ethoobiya
maya maya waxaa kala socotaa waxaa kala socotaa ma jiro shacabkaa soomaaliya sida u maqlay unbay u maqleen waxa lug iyo raad ay ku leeyihiin ma jirto waxaa weeye dowladda ethoobiya ayaa ka dhibaysa arrintiisa
ehelkiisaaad ka mid tihiin waayahay ehelka cabdikariin baad ka mid tihiin idinka goormeed ogaateen barnaamijka la xiriira sii deyntiisa
maya waana sugaynay maalmahaba waana sugaynay sideentiisa xilli hadda ka horeeyaanu sugaynay idaaya laakiin qadarka ayaa ayaa sidan qornaa marka waan waan la soconnay waan la soconnay waa gartay marka ugu dambeyn bal dareenkiina ka warrama qoyska iyo qaraabada cabdikariin uu ka dhashay dareenkooda waa sidee wixii marka hore ay filayeen iyo hadda xaalku markuu isbedelay bal maxay dareemayaan caaway oo aad noo sheegi kartaa
wallahi wallahi wallahi adeer farxad weyn farxad weyn guud ahaan guud ahaan dadka deegaankana ah iyo dadka soomaaliyeedba xarigiisii siideyntiisa way ku faraxsan yihiin anaguna farxadana wax la qiyaasi kara maaha alxamdulilah isaga oo caafimaad qaba oo qurux badan oo soo baxay waxaa weeye marka anaguna farxadaan dareenaynaa dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay gacanka dhageystay ka dagaalama gacan soo jaridiisa iyo siideyntiisaba waxaa weeye farxadda hadala wadaagaabaan leenaada